الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وأصحابه طبعا يتطبعات أبو ذر الغفاري أبو ذر saxaabiga la yidhaha abu dar ee reer khifaar ahaa magaciisa waxaa la dhihi jiray jundub binu junaadata wuxuu caan ku yahay abu dar laakiin jundubu bnu junaada maa aqalat lama kor noqon maa aqalat ma qaadin alqabaraa-u tii siigada lahayd tii boorka lahayd walaa adallat mana harayn alkhadraa-u tii cagaarnayd min rajulin nin ninkaasoo asdaqa ka run badan min abidarrin abidar ninka la yihaahdo muxamadu rasuulullahi baa yidhi sala allahu alay waslm qaalahu muxamadu rasulla sal sl fiiri tii siigada lahayd ma qaadin waa dhulka dhulka kuma dhulku ma qaadin tii cagaarnaydna ma hooseyn oo cirka ah samada alkhadraa nin min rajulin asdaqa haddaa qaafka kor dhigtid min rajulin asdaqa nin ka run badan min abidarin dadka waxaa laga hadlayaa caadiga maaha ambiyada in laga hadlayo rususha iyo fii waadi wadaana toga wadaan la yidhaahdo alladii kaasoo yasilu makata maka la xiriiriya bilcaalami alkhaarijiyi caalamka dibadda ah toga wadaan ee magaalada makaad la xiriiriya bilcaalam waa maxay alkhaarijiy dunida dibadda ah macnaha maka waxa ka baxsan alcaalam waa dunida alkhaarijiy ee dibadda ah toga isku xira bay ka dhiganta bay kaanad ahayd tanzilu miday degto qabiilatu khifaarin qabiilada reer khifaar wa kaanat khifaarun reer khifaar waxay ahayd taciishu mid nool mid nool taciishu mid nool min daalika kaas annasri ee yar alyasiiri ee fudud alladii kaasoo tabduluhu ay u dhiibayso lahaa reer khifaar alqawaafilu alqawaafilu qawaafishu waa maxay safarada qaafilooyin safarada allatii qawaafishaasoo tascaa la soconaysa bitijaarati qurayshin quraysh bucsharadeeda iyo baacmusharigeeda daahibatan xaalay tahay qaafiladaasi mid aaday ilaa bilaadi shaam ow amase aayibatan xaalay tahay mid ka soo noqotay minhaa bilaadu shaam reerkan reer khifaar waxay ku noolaayeen xoogaa ay ka qaadi jireen safarada waddaday degan yihiin maraha safaradana reer qureysheed baa iska leh safaradu ama shaam bay u socdaan ama shaam bay ka yimaadeen markay u socdaan xoogaa bay ka qaadayaan dhaqaale ah waddada iyadii baa ma dhaan kontaroolka iyagii baa annagaa le kontaroolka meesha yaal weeye xoogaagaan bixiye markay ka soo noqdaanna waxa weeye annagaa meesha degan weeye waxaa bixiye dakhliga ka soo xerooda baa nimankan reer khifaar ku noolaan jire yaa intaa yar buu ku yidhi ee laga qaado qaafilooyinka marna sii socda marna soo socda baa u ahaa qoladan iqtisaadi iyo income dhaqaale soo gala o warubbamaa caashad waxaa la arkaya marmar inay noolaato reer khifaar min qadci dariiqi waddada ay goyso calaa ay ka goyso calaa haadihi middan alqawaafili safarada ah idaa hiya markii lam tucdihaa aysan siin safaradu maa yurdiihaa wax raalli gelinaya marmar bay gadoon jireen gadood qolo gadoodsan baa meel qabsatay ma maqasho marna marmarka ay gadoodsan yihiin waxaa qoladan safaradaabaa waxay bixin waayeen waxay ku raalli noqdaan qoladii reer khifaaro meesha deganaa mar waxaa idinka qaadi mayne dhaqaaqi maysaan wey ama iska bixiye markaasayba waddadii goynaya gaadiidkii baa isu soo gaaraya qawaafishii safaradii kuwii sii socday kuwii soo socday jidgooyaa dhacday qolooyin baa meesha yimid cusub waay markaas waxay ka xanaaqeen waxa loo soo taagay ayb wa kaana jundubu bnu junaada ninkan jundubu bnu junaada haddaa dhahdid yaa sheegi karaa abudar alkhifaari magaciis waa inaa sheegto dad yar baa sheegaye jundubu bnu junaada waa ninkaas weeyaan waay marka waa muhiim inuu maskaxdaada ku rusuuqo jundubu bnu junaada wuxuu ahaa almukanaa loogu kunyoon jiray biabi darin waaxida nin mid oo min abnaa'i hadi qabiila qabiilada wiilasheeda ka mid a reer kifaar saa yeelaya wiilasheedu ka dhash laakinahu isagu kaana wuxuu ahaa yamtaazu mid kaga soocan minhum iyaga bijur'ati اlqalbi qalbi adayg warajaaxati اlqalbi caqli caqli rajaxnaan wa bucdi اnadari e fiira yaa fiira dheera fiira dheeraad waxaa weeye fiiro dheer boolaha wey bucda nadar waxaa weeye eegma dheer fiiro dheer boolaha meel fogo wax ka fiirin jira wabiannahu isagu wuxuu kaloo ka wuxuu kaloo kaga socona wabiannahu isagu kaana wuxuu ahaa yadiiqu kii ciriiriya ma ashadda diiqi baalkaa la iska hoos dhigaa ciriiri kan u darnaan badan bi haadihi alawhaani sanamyaashan ciriiri kan u daran buu ka heli jiray allatii asnaamtaanoo yacbuduhaa qowmuhu qowmkiisu caabudayaan min duuni illaahi alaskari nebiga weli lama soo dirin calayh salatu slam aad buu u dhibsan jira asnaamtaan la dul fadhiyo wayastankiru wuxuu inkiri jiray maa wajada calayhi wuxuu ka helay maa kan wajada uu helay calayhi dushiisa alcarab carabu ka helayo min fasaadi diini diin la-aana diin xumo iyo wa tafaahati lmuctaqadi caqiida liidasho tafaaha waxa hoose wey caqiida hooseyn caqiida liidasho dhe war wuxuu maxay ahayn buu dhahaya nimankan carbeed wayatadallacu wuxuu u hanqaltaagi jiray ilaa duhuuri nebiyi nebi inuu soo baxo nebigaasoo jadiidin cusub nebigaasoo yemlow cala annaas dadka ka buuxiya dushooda cuquulahum caqliyaashooda buuxiya wa afidatahum qalbiyaashooda wayukhrijahum yukhrijuhum ka saara min adulumaati mugdiyaasha ila nuurina u saara ilaahu yaa mar nebi soo saara u dhihi jira ummaddan yaa gaara oo dhibaatadan ka saara mugdigan oo nuur u saara uma tanaahat waay waxaa soo waxaa soo gaadhay ilaa abidarin abidar intii ka ah walxaal fii baadiyati miyigiisa uu joogo akhbaaru nebiyi nebiga wararkiisa nebiga aljadiidu cusub alladii nebigaasoo dahara fii makata magaalada maka ka soo muuqday nebi baa soo baxay warkiis baa soo gaaray magaalada yaa ka warhayaa la dhahaa maxaa maanta ka jiray dadka miyiga joogaa warka weeraysaan marka waxaa layidhi magaalada maka waxaa ka soo baxay nebi cusub nebiyada hore oo aynu magacooda inoo yimid aan ahayn faqaala liakhiihi walaalkiis wuxuu ku yidhi aniis la dhihi jiray indaliq orod soco walaal laa aba laka waa kaada maanta ammaan iyo cayba waa loo isticmaala ammaan bay ugu jidhaa waay waryaa orod aada ilaa maka waqif orod kusoo dul istaagoo soo ogow calaa akhbaari hada rajuli ninkaa wararkiisa alladii ninkaasu yascumu sheeganaya anahu nebiy inuu nebi yahay wa annahu isaga yaatiihi inuu u yimaado waxyun waxyi min asamaai xagga kore meelaana gaarinoo cirkaasa korka in war looga keeno wasmac shay-an orod shay soo dhegayso min qowlihi codkiisa ah waxmil ii soo rar hu qowlkaas ilay xaggayga waxaa ka maqashay iisoo sheeg waxbaa lagu duuba markaa lama hayn oo cod loo soo duubaye waxa weeye i warkaas soo u yiri ii soo rar oo hadhow ii sheeg waaye ii soo rar bayr warkaa iisoo naqli dahaba aniisun waa tegay ilaa maka waltaqaa birasuuli nebigoo la kulmay salawaatu ullaahi calayhi wasalaam wa samica minhu wuu ka maqlay qowlkiisii uma caada ila lbaadiyati baadiyihiibuu usoo noqday fatalaqaa waxaa la kulmay aniis hu aniis abudarin waaye sheekii muxuu yidhi sheekh sheekh maxamed ow suufiya taariikh ka sheekeynay allah naxariis shuyuukhda nin ka mid wuxuu yidhi lama tusi jirin buu yidhi jaar iyo majruur iyo damiir meeshay ku xiran yihiin aan la sheegin oo minhu minhu layska yidhaahdo fiihi fiihi dhexdiisa layska dhaho sheekhaas wuxuu yidhi lama tusi jirin waa in meesha marjica damiirka iyo jaari majruurka meesha ku tacalluqayaan la caddeeyo waay uma cadda ila lbaadiyati fatalaqaahu waxaa la kulmay unays hu oo unaysa abudarin baa la kulmay fii lahfatin buuna kula kulmay hilow abudar oo isla yaa mar anii soo cesho magaaladii war ka keeno nebigu cusba ilaahu yaa mar warka ka dhigaysa buu la kulma wasalahu wuxuu weydiiyey can akhbaari nebiy nebiga wararkiisa aljadiidi nebiga cusbaa fii shaqafin xaalu mamanaan ku sugan yahay faqaala wuxuu yidhi anis laqad ra'aytu waan arkay wallaahi rajulan oo yadcuu dadka ugu yeeraya ilaa makaarimi lakhlaaq oo wayaquulu kalaaman kalaam ku qawilaya maa huwa bishicri gabay aan ahayn faqaala lahu wuxuu ku yidhi faqaala wuxuu yidhi abudar lahu anis wamaadaa yaquulu nnaasu maxay dadkuna ay lahaayeen fiihim ninkaa dhexdiisa nebiga cusub faqaala wuxuu yidhi yaquuluuna waxay lahaayeen inahu saaxirun kani waa saaxir wa kaahinun wa inahu kaahinun waa kaahin wax sheega ah wa shaacirun wa inahu shaacirun waa gabya qur-aan iyo diin iyo waxi midna maahe sheekooyin kaleo noo akrinaya bay dadku lahaayeen buu yidhi uma rumaynayn warkuu sheegayo faqaala abudar baa wuxuu yidhi wallaahi maa shafayta inaadan iga bogsiin iga caafimaadin lii aniga qaliilan oon oonkii ihayay warka aan u oomanaa oonkii igamadan bi'in war aan ku qanco weli imaadan keenin walaa qadayta lii imaadan soo gudin xaajatan magaalo dhan baa waxaa kugu diray inaa war iga keeta aan ku qanco fa hal anta adigu ma tahay kaafin mid kaafinaya ciyaaliya caruurtayda caruurta ma iila joogi ka dhaa xataa an dalaqa ilaa aan ka tegayo fa anduro aan soo fiirinayo fii amrihi ninkaa amarkiisa anaa lugahayga ku aadayey reerkaa ma igu simi ka dhaa ayib fa qaala wuxuu yidhi anis nacam walaakina kun ahow anaa meesha hadda ka imida min ahli maka reer ahli maka xaggooda kaga sugnow calaa xadarin digtooni iyaysan ku dili ninkii u socda nebiga waa la dagaalsanaayeen iska ilaali intaasaan kuu sheegay tasawada waa sahay qaatay abudarin linafsihi naftiisa oo sahay u diyaarsaday wa xamala macahu maciisana wuxuu xambaartay qirbatan sibraar qirbata maa-in biyo sibraarkeed saqiiratan qirbadda ka sifeeyo qirbata maa-in saqiiratan qirbadaasoo yar watajaha wuxuu wejiga saaray jihaysay min qadihi isla biridiisiba ilaa makata magaalada maka yuriidu isxaalu doonayo liqaa'a nebi nebi maxamed inuu la kulmo sal alla alay slam iyo wal wuquufa inuu ku dul istaago calaa khabarihi nebiga warkiisa binafsihi nafsad ahaantiisa lugihiisa inuu ugu tago balaqa abudarin abudar wuxuu gaaray makata walxaalow isagu mutawa mutawajishun yaa u isqarinaayo yaa muta mutawajish mutawajisun fawjasaso isqarinaya waaye khiifatan cabsi darteed min ahliha reer makaad oo ka baqay magaalada makae dadkeed faqad xaqiiqee tanaahad ileyhi waxaa soo gaadhay abidar akhbaaru qadbati qurayshin quraysh caradeeda wararkeeda liaalihatim ilaahyadooda ay ucara u caroodeen liajli aalihatim wey inay xanaaqsan yihiin ilaahyadoodii laga tagay wax laga sheegay awge iyo wa tankiilihim jirdilidooda bikulli man ay ciqaabayaan mankaasoo tuxadiu nafti nafsuhu naftiisu ay ugu warantay ugu warantay biitibaaci maxamedin maxamed inuu raaco qof kastoo naftiisa ugu sheekaysay nebi maxamed raac inay jir dilayaanoo ciqaabayaan lidaa sidaa darteed kariha wuu nacay markuu maka tegey abudar an yasala axadan qof inuu weydiiyo can muxamedi muxamed me ilaa dadka kama yaqaane meel iyo masaajia loogu imaanayana ma jiro weli lama hijroon inuu qofna weydiiyo wuu ka baqo liannahu abudar maa kaana maahan yadrii mid og an yakuunu haada lmas-uulu ninka su-aasha la weydiiyo maxamed mee la yidhi inuu yahay min shiicati nebiga kuwii taageeray amase min caduwihi kaso kuwii kasoo horjeeda inuu yahay marka su-aal maba keeni karaba lanna ninkaan kuma kalsoonid aa warka weydiinays walamaa aqbala leylu habeenkii markuu soo qaabalay idajaca fi lmasjidi masjid xaraamkuu iska seexday famara bihi waxaa soo maray caliy bnu abi aalib radi allahu canhu facarafa wuxuu cali gartay annahu ninku qariibun inuu yahay nin qariib ah faqaala wuxuu yidhi haluma ilayna waryaana keena ayuha rajulu ninyahow ayuha rajul yaa ayuha rajul famadaa macahu maciisiibuu raacay wabaata leylatu habeenkaasuu ku hoyday sayid cali cindahu sayid cali agtiisa wa fi sabaaxi subxii xamala qirbatahu qirbadiisaba uu sibraarkiisaba uu qaatay ilaa reerkaa ku hoyta liskamaag fadhiya iyo wa miswadatahu kolaygiisi meesha qofku xoogaaga ugu jira amburarka iyo xoogaaga hilibka yaryar iyo waxau soo dee xoogaaga sahayda sahayda ah ayaa le kolaygiis waa zaadki wacaada ila lmasjidi buu ku noqday duuna an yasala axadun qof iyadoo uusan weydiin oo minhuma cali iyo abudar ka mida saaxiibo kiisa kale can shay aduu ogon laha inuu cali la yihahdo ninkaan warba kama qariyeene dee wuu ka baqayaa ama intaa weydiisa nebi maxamed cadow ku yihi isleey ismana yaqaanaane war la-aan baa kala hayse markaasaa islama hadlin dee meeshiisaa lagu martisooray subaxiina alaabtiisao degta iyo soo saarta qarqarka masaajidkiiba kusoo noqday uma qadaa abudar waa gutay yowmahu ahaanii maalinkiisii labaad duuna an yatacarafa isagoo aan weli baran ila nebi nebi maxamed sal sl falamaa amsaa markuu waa amsaa waxaa loo isticmaalaa markii dee gabalku dhacday hameen noqotay akhada madjacahu makaanu jiifkiisaboo ka qaatay min almasjid masaajidkiisaboo meel iska xarxartay famara bihi caliyun baa misla soo maray radi allahu canhu faqaala la wuxuu yidhi amaa ana mayaysan u dhowaan lirajuli ninka an yacrifa manzilahu gurigiisa inuu garto waa ninkaa dee maysan weli magaalada xogteeda helon meeshuu usoo safray masaajidka ilaa liskama seexda qofkii gurigu usod meeshuu u socday muusan ninku garan maxaa caawana seexiyey masaajidka uma asdaxabahu wuu isla soo saaxiibiyey macahu maciis anakeen buu yidhi caawan fa baata cindahu wuu beriyey leylatahu athaaniyata habeenkii labaadna waa ku hoyda walam yasal ma weydiin axadun oo minhumaa ka mida saaxibahu can shayin waxba falama kaanat ileylaة اhaaliثaةu habeenka saddexaad markay ahaatay qaala caliyun baa ku yihi lisaaxibihi abidar alaa tuxadinii ma waadan iiga waramayn cama aqdamaka waxa ku keenay ilaa maka war maxaa maka ku keenay inaadan reer makaad ahayn waa ujeeda dadkana dee ummadda dadka bulshooyinka la dhaqmay waa yaqaanaan qofka gobolku kasoo jeeda iyo midabkiisa iyo dowladda u yahay hadda sida loo kala yaqaan toban qof oo halkaa marayo toban dowladood a qofka la sheegi karaa jira dhahay kani waa shiinays kani waa jabaanays kani waa bakistani kani waa bangaali kani waa kadaa kani waa wakaa carabta xataa wada cad bay kala sheegayaan kani waa suuri uma eka kani sacuudiga uma eka kala duwan yihiin markii habeenkii saddexaad buu yidhi wareer maxaa meesha ku ka soo doontay fa qaala wuxuu yidhi abudarin in acdaytanii haddii ay siisay miihaaqan ballan adag oo dhaar lagu adkeey iyo cahdi an turshidanii inay igu hanuuninaysa ilaa maa adlubu waxa aan kaa codsanayo kaa dalbayo facaltu waa kuu sheegin waxaan raadinay fa acdaahu caliyun wuxuu siiyey maa araada wuxuu doonaya min miihaaqan ballan baan kuu qaaday bay waxaa iga rabto inaan kugu hanuusho ballantu waa lagu dheeraa xataa qofku hadda waagaas dadka aysan weli islaami yahay waxaa weeyaan ballanka la adkeeyey waa la oofin jiray inta badan faqaala abudarin baa wuxuu yidhi laqad qasadtu maka makaan usoo qasday min amaakina baciidatin dhul fog baan uga imid abtaqii xaalan dalbayo liqaa'an nebiyi nebiga inaan la kulmayo nebiga aljadiidi ee cusub iyo wa samaaca shayin anoo dalbaya shay inaan dhegeyso mima yaquulu wuxuu ku hadlaya ah fanfarajad waxaa marku saa yidhi daahirtay faydantay muuqatay asaariiru caliyin sayid cali radia allaahu canhu asaariirtiis asaariirtu waa maxay wejiga meelaha maaratay qofku markuu saa iskugu rooriyo oo kale deliigaha muuqanaya deligahaasaaba ifayba deligaha yaryaree muuqda kuwaasaaba macnaha farax ka dareema faqaala waqaala wuxuu yidhi sayd cali wallaahi innahu nebigu la rasuulullaahi weeye xaqan oo dhaba wainahu wainahu wainahu waana saa waana saa waana saa intaas kale tilmaamoodba daba dhiga qaabka loo hadlay ka midta warka lmasoo aa soo koobayae wuu ku leeyahay waxaanoo dhaash dhaashiya inahu inahu iyo waa wixii ka dambeeya ku wada jira meesha fa idaa asbaxna markaan waa berisanno fatabicnii aniga isoo raac xayfu sirtu meeshaan socdo isoo dabaga igana dambe fa in ra'aytu haddaan arko shay-an oo akhaafu caleyka aan kaaga yaabayo anugu dee sayid cali waa nin reer qurashadoo reer makaada cidna ka baqi maayo adiga meelaa ka timid kale qabiilo kalaa tahay qolo aan ka baqo haddaan arko kuwa cadowga ahaada waqaftu waa istaagin kaani sida aniga uriqulma biyo daadinaya ama nin xaaji gooso u lexdoo kalo kaadi iyo wax la mid ama biyo daadinayo markaa garo meeshu bilaa ii muuqatay fain madaytu haddaan socdoo socdana fatabcini soo raac xataa tadkula madkhalii makaanu gelideeda ilaa soo gasho kobtaan galo adna soo gal lam yaqara ma sugnaan liabidarin uma sugnaan madjacun jiif dawaala leylati habeenkaasoo dhan habeenkaa dhidharkiisoo dhan shawqan cishqi darte ilaa ru'yati nebi nebiga inuu marun arko sal sl beri subax baa lala ballan caawow seexan way hadba dhinacu isku rogaya alla yaa mar nebiga u taga yaa la kulmo uu leeyahay allah nebiga maxaa yaa xubbiga nebiga uu ku weynaa haddee jacayl weeye weli xagga inta tegay nebiga oo islaamay tawxiidka ku dhawaaqay weli weeye yaa mar la kulmo marka horta u cishqisan yahay shawqan iyo walahfatan hilow ila simaaci shan shay u hilowsan yahay shay inuu maqlo mimaa kii yuuxaa loo waxyoodo bihi maagaba ilayhi nebiga wa fi sabaaxi subxi madaa caliyu waa tegey bidayfii martigiisay ilaa beyti rasuulilkariimi nebigi wanaagsanaa gurigiisii sala allahu caleyh wasalam wa madaa abuu darin abuu darna waa socday waraa'ahu gadaashiisa yaqfuhu xaalu cagta cagta u saarayo yaqfuhu isagoo dabagelaya raad raacaya wey waaye walxaluwa laa yalwi uusan ku leexanaynin calaa shay shayna macnaa ku leexan mayo waa maxay shayna ma milcisanayn ninkaa hor socdo daba socda xataa dakhalaa ilaa uga soo galeen cala nebi nebi maxamed sal lla alay slm faqaala abuu dar baa wuxuu yidhi ninka u horreeyo nebiga salaamay salaanta islaamka assalaamu calayka yaa rasuula allah faqaala rasuulu baa wuxuu yidhi wacalayka salaamu اllahi waraxmatuhu wabarakaatu fakaana abuu darin wuxuu ahaa awala man qofkii u horeeyo xaya salaamay alrasuula nebi maxamed sal l bitaxiyati lislaami ku salaamay salaanta islaamka uma shaacat salaantii waa faaftay wa camat bacda dalika ummadii o dhan bay camimta assalaamu calaykum taa iska socota halkaasay ka soo faaftay caan bay noqotay waaye waaye shaacat wa camat way camintay wey aqbala rasuulu sala allahu salawaat ullaahi calayh nebigu wuxuu soo qaabilay calaa abi darri yadcuuhu xaal ugu yeeray ila lislaam wayaqra' uu ku akhrinayo calayhi dushiisa alqur'aana falam famaa labisa ma nagaan kama nagaan abu dar an aclana inuu daahiriyo shaaca ka qaado kelimat alxaq iclaan iclaan haddaa maqashay waa waa muujin iyo shaac ka qaadid iyo ogeysiin iyo waxaas wa dakhala fi diin اljadiidi diintii cusbeydna uu ka galo kama nagaan wadakala wuxuu galay fi diin اljadiidi qabla an yabraha makaanahu bartii isagoo aan ka dhaqaaqin ka zuulin fakaana wuxuu noqday abidar raabica alaaثatin saddex ninka afar ku ah kuwaasoo aslamuu islaamay ow khaamisa arbacatin afar yaa midka shan ku ah midka shanaynaya waa maxay afar nin baa islaamnimo uga horreysay ama saddex baa ugu horreysay saddex hadii uga horreysay isaga afara soo ma waaya saddex buu afar ka yeelay ama afar buu shan ka yeelay walnatrukil kalaama hadalka aan uga baxno aan uga tagno liabi darin liyaqusa calaynaa sow nooga qiseeyo binafsihi nafsad ahaantiisa baqiyata khabarihi warka inta hadhay sheekada inta kale isagaa noo sheegaya bay ka dhigantay qaala wuxuu yidhi aqamtu bacda dalika maca rasuulillahi sal l slm nebi maxamed maciisa ayaa nagaaday fii maka facallamanii wuxuu ibara alislaama wa aqra'anii wuxuu ii akhriyay shay-an oo min alqur'aani uma qaala lii wuxuu igu yidhi laa tukbir ha u sheegin biislaamika islaamnimadaada axaddan oo fii makata maka dhexdeeda ahaaday fa innii akhaafu calayka waxaan kaaga baqaya an yaqtuluuka inay ku dilaan inaad islaamtay ha u sheegin sheekaha la wadaagay faqultu waxaan idhi waladii nafsi biyadii baan ku dhaartay laa abraxu ka zuuli maayo makata xataa aatiya lmasjida masjid xaraamka ilaa aan ka tago wa asruqa aan la dhawaaqo saraakh bidacwati lxaqi xaqa dacwadiis bayna dahraaney qurayshin quraysh dhexdeeda quraysh dhexdeeda iska weeyaan beyna iyo dahraaney hadday kulmaan waa uun mid baa la iska qaadatay beyna quraysh fasakata rasuulu nebigu waa ka aamusa sal alla alay slam halla dhawaaqin baa la yidhi isna wuxuu ku dhaartay inuu la dhawaaqayo faji'tu lmasjida baan tegay bay walxaal qurayshun juluusun fadhiyaanu yataxadauuna iska sheekaysanaa meesha kacbadaa ka dhisan oo nebi ibraahim baa dhisay intaasoo qarni bay soo jidhayo guriga ilaahay waa la yaqaanaado dhinacyadeeda hadda meesha dadku dawaafan midkay iska yimaadaan iskaga sheekaysaan fatawasatuhum waa dhexdhexaysay dhexdaan u istaagay raggii sheekaysanay wanaadaytu waa dhawaaqay biaclaa sawti codkayga meesha u saraysa maxaa idhi yaa macshara quraysh إني أشهد وxaan قiraya أn لاa إلaaهa إلا الله وأن محaمدا رasuuل الله فmaa kaadad uma dhowaan kalimaati tulaamisu inay taabato aadaana الqowmi qoomka dhegihiisa inay maql inay taabato gaadho xatىa ducuruu ilaa laigu argagax geliyey jamiica calيh kulligu ayso istaagay kulligood baa laygu argagax geliyey macnaha iisoo dhaqaaqay kelimadaa macnaheeda garanaya nebi maxamed baa rasuul ilaahi ilaah keliya jira labadaa may ogola saddex boqol iyo lixdan sano baa meesha yaalla wahabbuu waaba ka soo boodeen min majaalisi meelahay fadhiyeen wa qaaluu waxay dhaheen calaykum qabta bi haadaa kan assaabi-i ee bidciyoobay ninkaan leexday alkhaarij min diini diinta aabbayaasha ka weecday war qabto halla qabto calaykum waa halla qabto wey waqaamuu ilaya waa iisoo istaagaan wajacaluu waxay gudagaleen yadribuunani inay garaacayaan maxay ii garaacayaan idbin maaha waa liamuuto inaan dhinto nafta in layga gooyo wey waay in xoogaa bugabugeyn iyo waxyeelid iyo xubinka goynaya maaha waa liamuuto naf inaan la iiga tegin faadrakanii waxaa isoo gaaray alcabaas binu cabdilmualib camunabiy nebiga adeerkiis sal alay slam wa akabba waa igu dul hogoogtay calaya dushayda liyaxminii inuu iga ilaaliyo minhum iyaga hebel baa hebel ku dul hogoogtay maanta haddaan hebel hebel ku dul hogoogtan waa la dili lahaa ma maqasha hebel baa waxaa weeye cabaas baa meesha yimid markaasoo ninkan ku dul hagoogtay wiii aa ku dhufan lahayd aniga igu dhufta wey isagana laguma dhufan karo waa la garanaya uma aqbala calayhi cabaas iyagiiba soo qaabil may waxaa soo qaabilay waa sax wey cabaas baa nimankii soo qaabilo waqaala wuxuu yidhi weylakum hoggiine ataqtuluuna rajula nin maya dilaysano min khifaarin reer khifaara wa mamaru qawaafilikum safaradiinu meelaha ay maraanna calayhim reer khifaar ay tahay sii socod iyo soo socod reerkaasaa waddada degan haddaa maanta nin reer khifaara dishaan xaggee ku ku noolaanaysaan fa aqlacu cani waa iga fuqe horyaa warmoqoladii baa layidhi hal mar baa gacanta kor la iga qaada walamaa afaqtu markaan miirsaday ilaa miirkaa ka tegay ninka liamuutaba ku leeyahay inaan dhintaa la ii garaacayay nolol la igama rabin waayo markii aan miyirsaday dadka wax badan baa la soo marshay muslimiinta sheekh maxamed sheekh maxamed macalin baa allah u naxariistay markii la xirayey baa waxaa la tilmaamaa xabsiga nin baa loo gashay sidii laba nin oo la xiray oo kalea laga dhigayaa laakiin waxay u ekayd nin loo soo diyaarshay marka markii la xirayay waxay lahaayeen ninkuan waa waalan yahay ninka labaad si dadku hadhow hadduu shiika dilo la dhaho ninkii waalnaabaa shiikhi dilay qolkii markii loogu geeyey kaba baasoo buudoo adag bilaayaa la xihan jiray mana mawaalina qiyaasii inuu dilaa loogu talagala markaasaa meeshaas wadnaha oo kale ah buu qaabka hadee ciidamadu u tababaran yihiinoo qofka lagu tumanayo o kale oo laadka kaga dhufto marka sheika miil ahaan oo kalea looga qaaday meesha markii xabs laga saaray ehelkiisa inay aastaan oo kale marka wuxuu yidhi waa miirsaday markaa miirsaday ji'tu ilaa rasuulilah nebiga aan u imi sal lla alay slam falamaa ra'aa markuu arkay maa bi waxa igu sugan oo dhibaato ah qaala wuxuu yidhi alam an anhaka ma waanan kaa nahyin can iclaani islaamika islaamnimadaada inaad muujiso hays sheegin sootaan ku idhi faqultu waxaan idhi yaa rasuul allahi kaanad waxtaasi waxay ahayd xaajatan dan oo fii nafsi ku sugan faqadayta waa soo gudtay ballan aan qaaday ba ahayd waana ka soo baxa waana noolahay damaanta wax kasta hay gaareen faqaala wuxuu yidhi ilxaq biqowmika ora tolkaa haleel wakhabirhum u sheeg bimaa ra'ayta waxaad aragtay iyo wamaa samicta waxaa maqashay wadcuhum ugu yeer ilallaahi ilaahay lacala allaahi ilaahay wuxuu mudan yahay yanfacuhum inuu kugu anfaco iyaga bika adiga wayujiruka ku ajarsiiyo fiihim dhexdooda kaa ajarsiiyo faidaa balaqaka markii ku soo gaadho annii dahartu anuu nebi maxamed inaan daahiray fatacaala ilaya markaa ii imow faqaala abudar wuxuu yidhi fandalaqtu waa tegay xataa ataytu ilaan ka tegay manaasila qowmi qabiilkayga deegaanadoodii falaqiyanii akhii walaalkay baa ila kulmay anis faqaala wuxuu yidhi maa sanacta maxaa soo samaysay qultu waxaan idhi sanactu waxaan sameeyey annii aslamtu horta anugu waa soo islaamay wa sadaqtu waana soo sadaqa soo rumeeyey famaa labisa kaba nagaan walaalkay an sharax allah ilaahay inuu u waasac yeelay sadrahu laabtiisa islaamnimadii wa qaala wuxuu yidhi walaalkay maa lii ana maa lii iima ahan raqbatu nicib can diinika diintaada fa innii aniguna qad aslamtu waa islaama wasadaqtu ayda waa ku raaca uma ataynaa ummanaa hooyadanaa u tagnay fadacownaha ila islaami baan ugu yeernay faqaalad waxay tihi maa lii iima ahan raqbatun cid can diinikumaa labadiinaa diintaa gasheen labadaydaa weli anigu dee kama kama baxsani waa aslamad aydan iyana waa islaamta wa mundu daalika alyowma maalinkaasbay in dalaqa tagtay alusratu lmu'minatu qoyskii ama usradii mu'minadda ahayd tadcuu inay ugu yeerayso dadka ilallaahi fii khifaarin reer khifaar dhexdood wiil iyo wiil kale iyo hooyadii waayo laa takilu xaal aysan ka noogeyn can daalika walaa tamallu aysan ka daalayn minhu daal iyo noog waa isku mid laakiin labada cibaaraa kala duwan takillu wa tamallu malla yamal xataa aslama ilaa uu ka islaamay min khifaarin reer khifaar khalqun kaiirun dad tiradii ka batay wa uqiimati salaatu salaadiina laga ogay fiihim dhexdooda waqaala fariiqun koox waxay dhaheen oo minhum reer khifaar ka mid a nabqaa calaa diininaa diintanadii horaan haysanaynaa xataa idaa qadima rasuulu nebigu markuu soo golo almadiinata aslamnaa anagu markaasa islaamana isagaan sugaynaa afkiisaan ka sugaynaa islaamnimada ka qaadanayna falamaa qadima rasuulu nebigu markuu soo golay sal sl almadiinata bay aslamuu islaameen faqaala calayhi salatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi khifaarun reer khifaar kafara allaahu laha allaha u dhaafo wa aslamu qabiilada reer aslama yihaahdana saalamaha allah allaha nabad yeelo qabiilo badan baa la tisha hadda labadaana laga sheega xadiidka way ka badnaayeen intaan khifaar iyo aslam ayaa ka mid ahaa koo waxaa kaloo ka mid ahaa qolaa la dhihi cusaya wa cusayatu casat illaha warasuulah baa iyada leeyahay kuwa inkaar baa ku dhacday magacyadooda awal kala fiicnaa khifaar kafara allaahu laha aslam saalamaha allah cusaya casat illaah magacooda awal inkaarna qaama abudarin fii baadiyatihi abudar baadiyihiisiibow ku nagaaday xataa madad ilaa ay ka dhacday badrun wa uxudun walkhandaqu saddex dagaaloo waaweyn dagaalkii uxud kii badar baa ugu horreeyay uxud khandaq ma isku xigaan uma qadima cala lmadiinati buu soo galay wanqadaca wuxuu u go-ay ilaa rasuulilah nebi maxamed sal slm nebigu khaas u noqdo wasta'danahu wuu ka idan dalbay hu nebiga fii an yaquuma inuu u quumo abudar calaa khidmati nebiga u khidmayntiisa faadina lahu nebigu waa uu idnay wa nacima abudar waa ku barwaaqoobay bisuxbatihi nebiga la saaxiibidiisa wa saciida waa ku ayaansaday waa ku ayaan helay ayaan saciida bikhidmati nebiga ukhidmaynta u khidmeeyey wadalla rasuulu llaahi salawaatu ullaahi calayh nebiga ilaahina wuxuu ahaaday yuiruhu yaa kii u dooraya yu'iruhu kii fadilaya oo dadka kale ka fadilaya wa yukrimuhu karaamaynaya famaa laqiyahum lama kulmin nebigu huwa abidara maratan ilaa saafaxahu waa gacan qaaday markasta iska hor yimaada wahasha fii wajhi wabash hasha wabasha waxaan mudacaf miranoo sarfiga looga hadlo de xagga maa ka soo fiiris ujeedku waxa weeye wahasha nebigu waa farxayey fii wajhihi wabasha waka waxa weeyaan farax iyo suruur waa isku mid hasha waa dhool birayo waa farxay walamaa laxiqa rasuululkariimu nebigu wanaagsanaa markuu haleelay sala allahu calayh wasalam birafiiqi laclaa jamaacada sare maxay tahay cibrigiisu dhammaadoo dhintay allaahuma arafiiq alaclaa sano marlahayn markuu sii dhimanay lam yudiq ma awoodin abudarin sabran inuu ku sabro cala aliqaamati inuu ku nagaado fi lmadiinati almunawara magaaladuu nebi maxamed oo nool la joogi jiray nebigii oo ka dhintay inuu dhex marmaro waa awoodi waaye bacda an khalad intay madiina ka khaali noqoto ka marnaatay min sayidihaa sayidkeedii wa afqarat ay ka faqiirowday ka baahatay ya ama wa afqarat ayb min hadyi majaalisihi ay ka faqiirooday bahgooyi oo kale ka noqoto nebi maxamed majaalisiisii hanuunka yaallay calayhi salatu wasalaam faraxala markaasuu ka guuray wuxuu u guuray ilaa baadiyati shaam wa aqaama fiihaa shaam buu ku nagaaday muddata khilaafati الsidiiqi wاlfaaruqi radia allahu canhumaa iyo wa canhum labadan sidiiq sidiiq iyo faaruq allaha ra ka raanoqo wa canhum abudarna allaha ka raanoqo canhumaa wa canhum waa iskaga tegay ilaa dowladdii abubakar oo dhan ma imaan ilaa dowladdii sayd cumar oo dhan ma iman waa muddo dheer waay wa fii khilaafati cuhmaana cuhmaan dowladdiisii binu cafaan nazala wuxuu degay abidar nazala fii dimashqa dimashq buu degay fara-aa wuxuu arkay min iqbaalilmuslimiina muslimiinta qaabilidooda cala dunyaa ay qaabilayaan wanimaasihim ku haftoodkooda ama mukhuurashadooda fi tarafi barwaaqada ay dhex mukhuuranayaan wuxuu arkay maabu arkay adhalahu argagax geliyey oo wadafacahu ku riixay ila stinkaari daalika arrinkaa inuu inkiro dadkii adduunyo raaco reer magaaloobayoo iska xadaaradoobado wuxuu arkay yaab dee magaalada dimashqana goormay soo bilaabtay aduu adduunka waagii la asaasay waa goormayo goorma intaasoo ambiyo ambiyo ambiyo nebiyaal ya weligeed meel waxaa weeye aad u taariikhi fastadcaahu cuhmaan binu cafaan baa ila lmadiina sayd cuhmaan baa madiino ugu yeeray warbal imow abudarow madiinat lmunawara waagow nabigu dhintaa ugu dambeysay faqadima ilayhaa waa soo galay laakinahu maa labisa ma nagaan an daaqa inuu ciriiryamay biraqbati nnaasi dadka jacaylkooda fi dunyaa ay jecel yihiin wadaaqa naasu dadkiina inay ku ciriiryameen bishiddati adeegiisa calayhim uu ku daran yahay iyo watandiidi cambaarayntiisa bihim dadku cambaaraynayo dadka adduunyada raac marka ark waryaha jooji waryaha ka bax waxaan waryaha iska daa war maxaa dadkiina waa ku oo ku darnaadoo ku darnaanshihiisibay iyana la ciriiryameen isaguna adduunyo raacoodu la ciriiryameen waa isku daalay madiina la joogaa fa amarahu cuhmaan baa wuxuu amray bilintiqaali inuu ka guuro madiinoo u guuro ila arabada waa meel yaqaan arabada rabada tag baa layihi zaahid bu ah ninka abudar waxyaala caanka ku ah wahiya qaryatu saqiiraة min qura madiina tuulooyinka madiina hoos yimaada wey faraxala ilayha waa u guuray wa aqaama fiiha waa nagaaday baciidan xaalu yahay mid ka fog can innaas zaahidan xaalu yahay mid ka dheeraaday fiima aydiihim wax gacanooda ku jiro min caradi dunya adduunyada birbirkeeda mustamsikan xaalu yahay mid ku dhegan bimaa kaana calayhi rasuul wuxuu nabigu dul ah haystay sala اllah alay slam iyo saaxibaahu oo min iihaari lbaaqiyati daarta baaqiga in laga doortaa cala alfaaniyati mid aan tegayso adduunyada ah dakala calayhi rajulu nin baa usoo galay abudar daata maratin mar mararka ka mid a fajacala wuxuu gudagalay yuqallibu arafa yuqallibu darfa ya milicsiga inuu gedgedinayo fii beyti guriga abidar nin baa guriga ugu yimid ninkii marka guriga abidar buu hadna saa u fiirshaa adba dhinac buu ka fiirshaa guriguu fiirfiirinayaa ninkii baa fiirfiirinaya ayib falam yajid kama helin fiihi guriga mataacan alaab guriga alaama taalo abidar degan yahay faqaala wuxuu yidhi yaa abi darin ayna mataacukum away alaabtiinii reerka alaabtiisa away faqaala wuxuu yidhi lanaa annagu waxaa noo ahaadoo aan leenahay beytun guri hunaaka halkaas ku yaalla kaasoo nursilu ilayhi aan u dirno saalixa mataacinaa alaabtayada teeda fiican wixii alaab fiicanna soo gasha guri aan ku kaysanno xaggaad ku yaallaa jira buu yidhi muxuu uga jeedaa yacni wuxuu u jeedaa alaakhira aakhira annagu wax iyaga u xawilanaa buu yidhi xaggaasa alaabta waa naga horeysa laakiin isagoo aakhiro uguma sheegin ninkii baa gartay fafahima rajula ninkii waa fahmay muraadahu ninka abudar dantiisa wa qaala le wuxuu ku yidhi walaakina laabudda laka waa lagama maarmaan waxaa laga laabudda laka waxaa loo horti laga loo lagama maarmaan ku ah yaa loo hortila'yahay adiga lagama maarmaan ah min mataacin alaab maa dunta intaad joogtid fii haadihi daari tan iyada ah hunaakada ukaa iska daa haadihi tan addaar yacni addunya kolleyba qofkii nool ka maarmi maya adduunyada alaab iyo wax ku cabo ku cuno haystee laga maarmaan waya alaab guriga inaad soo dhigato fa ajaaba wuxuu ku jawaabay abidar walaakina saaxibalmanzilu gurigan hadda aan degannahay kan leh laa yatrukunaa fiihi nooba dayn mayo waa naga qaadayaa meesha maba deganaanayno maxaa alaab dhiganaaba anaa gurigan adduunka cidda leh ilaahay baa leh baanba nooga tegeen haddaan hadda wax kasta dhiganno weligaaba meel dhaldhalaalaya ka lul xagga ka gee xagga waxee naloo dayn maayo wa bacada ilayhi waxaaba u soo diray abidar amiiru shaami shaam amiirkeedii mucaawiye weeye maogta bialaai mi-ati dinaarin saddex boqoloo lacagta adaga wa qaala lahu wuxuu ku yidhi istacin bihaa lacagta adag u kaalmayso calaa qadaa'i xaajatika danahaada gudidooda faraddahaa abudar lacagti waa ku celiyay ilayhi mucaawiye wa qaala wuxuu yidhi ama wajada maguusan helin amiirulmu'miniina amiiru shaami shaam amiirkeedu cabdan addoon oo lilaahi u ahaaday kaasoo ahwana calayhi minii aniga iga liita waxaanoo lacaga intuu iisoo dirayo qof iga liitoo iga baahi badan mayuu waaye mayuu waaye waaye ama waa haya amaa wajada mawuusan helin amiiru shaam cabdan lilaahi kaasoo ahwana yaa liidasho badan calayhi isaga dushiisa mini aniga addoon iiga liidasho badan miyuu waaye marka waxaan iisoo diray ma addoon kale u diro u baahan wa fi sanati athaaniyati wathalaathiina soddon iyo labadii lilhijra marka laga marayo istaaharat yadulmanuuni geerida gacanteedii waxay dooratay istaaharad waxay la gaar noqotay bilcaabidi ninkii caabidka ahaa azaahidi zaahidka ahaa alladii kaasoo qaala fiihi rasuulu nebigu uu yihi calayhi الsalaatu wasalaam maa aqalat ilghabaraau midaan sigada lee boorka ah may xambaa ma qaadin waa dhulka walaa adallat ilkhadraau tii cagaarnayd oo samada ahaydna ma harayn oo sanqaaf uma noqon min rajulin asdaqa nin ka run badan min abi darrin abi dar wallahu subxana wa tacala